barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fm-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha abriil waa afar labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo aniga oo ah jaamac buulle jaamac
qodobadaan idiin haynona waxaa ka mid ah dhallinyaro wax ka barata jaamacadda camuud oo ka warramaya saaxiibbadood oo tahriibay kana mid ahaa dadkii ku dhintay gantaalkii lagu soo tuuray doonnidii ay saarnaayeen soomaalida tahriibayaasha ah dhallinyarada tahriibtay dabcan tiro ma leh kuwii aanu secondarig isla soo dhigananay hadday ahaayeen magaaladan boorame dhallinyaradii aanu isla nimi oanu jaamacadaha isla bilownay hadday ahaan lahaayeen oo laga yaabo qaybtoodba inay ku jiraan duqayntii ugu dambaysay ee yaman ka dhacday oo aan garanayay kuwo badan ay mareen dhinacan liibiya oo yurub xaggaa ka gelayeen iyaguna sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ay carruurtoodu tahriibeen oo v o eda uga warramay dhibaatada soo gaadhay iyo waxa ay haatan ku sugan yihiin talow ma dhintay ma doontii baa la degtay ma meel baa loo kala xaajo oo lagu riday ila dhimaan dal uuyan lahayn tegay waa dhib badan yahay moogta marka aad iyo aad bay noo saamaysay haddii aanu hantida yadii ku bixinnay haddii ay dhoofeen waxba wadan iyagoo hadda sharcigii yaal helay bayan haddana waxba ku hayn oo meesha waxba oolayn dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
xubintii ciyaaraha iyo qodobo aad u xiiso badan ayaannu idinkugu haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qaar ka mida warkii dunida
natiijadii ugu dambaysay ee doorashada dalka faransiiska ayaa muujinaysa inay wareegga u dambeeya ee doorashada ay u gudbeen laba murashax oo kale ah murashaxa garabka dhexe emmanuel macron iyo haweeneyda ka soo horjeeda soogalootiga ee marin leben labadan murashax ayaa la filayaa in laba toddobaad kadib ay foodda isku daraan doorashada ugu dambaysa kooxaha wax falanqeeya ayaa soo bixitaankooda ku macneeyey in ay ahayd dhulgariir siyaasadeed ismaandhaafka u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa cerkaas ku sii shareeraya kadib markii kuuriyada waqooyi ay ku dhawaaqday inay maalin ka mid ah maalmaha dalkaas laga xuso ay dabaaldegeeda ku dari doonto natiijada nukleerka ama gantaalada qaaradaha isaga goosha oo ay tijaabiso habeen ka hor maalinta loo dabaaldegayo siddeetan shanguurada aas-aaskii ciidanka dadka kuuriya oo ah kuwa kuuriyada waqooyi ayaa lagu soo warramayaa inay dhaqdhaqaaqyo ka jiraan bangyunri oo ah xerada lagu tijaabiyo nukleerka kuuriyada waqooyi wararku kase ma sheegayaan in tijaabadani ay dhacayso dhanka kale markab dagaal oo laga leeyahay dalka jabaan ayaa ku soo biiray mid nooca diyaaradaha qaadaah oo laga leeyahay dalka maraykanka kuna sii jeeda xeebaha kuuriya kuuriyada koonfureed ayaa iyana shaacisay inay wada hadallo ku saabsan dhoolatuska militari ee u dhexeeya maraykanka iyo dalkooda ay soo bandhigi doonaan
duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan welwel iyo walbahaar xooggan ayaa la soo dirsa waalidiinta marka ay ka war helaan carruurtoodii oo tahriibay oo kala soo hadla meelo fogfog oo aanay waxba ugu qaban karin dhallinyarada qaarkood ayaa waalidkood ku khasba in ay lacag u soo diraan dadka afduubka u haysta haddii ay soo bixin waayaanna dadkaasi ay ka iibinayaan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama waddamada bariga dhexe wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a hooyooyinka ka walaacsan inamadoodii oo tahriibay oo qaarkood aanay geeri iyo nolol midna aanay ku ogeyn
haddaba qaar ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed oo carruur ay dhaleen ka tahriibay ayaa la hadlay v o e waxayna uga warrameen sida ay uga tahriibeen carruurtooda iyo weliba walwalka la soo darsa subaxdii habeenka hadduu iga baaday subaxdii ayaa taleefonka iga soo wacay wuxuu yidhi hooyoy xalay waxaan ku baaday goortuu yidhi yaa taleefonkii dabkii ka dhacay kabacdina saddex beri kabacdi yaan taleefonkii wacay intaan dabaystay moobeelkii een, lambarkii uu iga soo wacay lambar isagu ma sidan lambarkuu iga soo wacay baan wacay lambarkuu iga soo wacay wiilka haystay ayaa wuxuu igu yidhi ninkaasi waa tegay yeman buuna aaday wuuna tahriibay kabacdi een, wuxuusan ila soo hadlin saddex bilood oo aanan alleele bishii labaad afar iyo labaatankeedii buu ila soo hadlay wuxuu yidhi waxaan ka baxayaa me- xeebta een, doonyuhu ka tagaan hooyo ii soo duceey anna waxaan ku yidhi hooyo soo noqo meeshaas haddii aad muxuu ahaayey tabar aynu haynaa ma jirto lacag ma haysano waxa weeye waxaan kaaga een, bixiyo ma hayo aniga waxa weeye aniga dhib bay ugu tahay adna dhib bay kugu tahay waxa weeye een, ka soo noqo meesha kabacdi wuxuu yidhi hooyo ii soo ducay ma soo noqon karo dad baan la socdaa ma soo noqon karo hooyo ii soo ducay kabacdi waa ku tegay sidii buu igaga tegay doon ayaa luntay iyaamihii doonta ku xigta oo ka horeysaa buu mindhaa la socday waxaa lagu xiray meesha la yidhaahdo een, soodaan intaasi kadib dhallinyarada tahriibay waxay u gacan galaan kooxaha dadka madax furashada u qabsada oo ugu caansan yahay magafe waa kuwana ah hooyo xaliime axmed iyo hooyo khadro maxamed oo ka warramaysa arrintaasi wuxuu leeyahay ama daacish baa laga gadanayaa waaba la gadanayaa waa sidii xoolo la leeyahay daacish baan ka gadanaynaa waa askaraynayna isagu wuxuu leeyahay hooyo daacish baa laga gadanayaa buu leeyahay isaguna wuxuu yidhi waaba waaba gadanaynaa bay leeyihiin anigu meel ka gadanayaan ma aqaanin anagu waa gadanaynaa bay igu leeyihin laakiin isagu mar uu yidhi waxaa laga gadanayaa daacish buu yidhi haddaan tagoori goor tahay meesha layga saarin hooyoy ama ha laygato si kastaba ha laygatay waa lay gadanayaa annaga dadkayga waa reer miyi reer miyina maanta waa dadka loo gurmanaayo soo ma ogid waxa weeye abaaraa ku habsaday wax eh, maxaa wax iga qaban kara ma garanaayo aabbihiisna dee awalna nin hantila ma ahayn hadeerna goortu arkay inuusan waxba qaban karin lambarkuu ka dansaday
wuxuu isoo wacay isagoo bil maqan buu isoo wacay Li- muddo lix bilood buu hadeer jooga waa awoodi waaya halkaas ka oynay libiya lagu haystaa inii maaragtay een, goortii habeenka kowda saaca baa isoo wacaa wuxuu yidhaah lacagtii hooye haddaanan ii soo dirin kawaankaan saarnaa dhibaatadaas ay haysa oo muddo dheer hadda muddo lix bilood ay hayso
adugu maxaa qabataa anigu awal saambuusi waxbaan duban jiray oo waxaasaan nolol galbeed isaga ayay waxbarashadiisi iyo waxaasaan ku tacaalay afar ciyaal iyo isaga shantaasaman dhalay
waalidka oo lacago badan oo madax furashaha dhallinyarada ka bixiya markii ay gaarhaan halkii ay doonayeen maxay qabtaan waxaa sidoo kale sharaxaad dheer ka bixinaya qaar ka mid a hooyooyinka ilmahooda hadda ay ku sugan yihiin waddamaday u tahriibeen
wallaahi een, waa iska rajo ku nool weeye rajo ku v nool o weeye e boosaaso waxay hayaan ama waxay haddeer ay qaabtaan oo ay keenaanin ma jidho waa iska u rajo ku nool weeye ilaahay bay ka sugayaan wax sida ilaahay u galaan arkaynaa insha allah ilaahay idanki maxay kuu sheegaan markaa weydiiso inay sharci qaadanayaan iyo inay shaqo helayaan de waxay ii sheegeen kolley in in maaragtay interview laga qaaday een, maaragtay een, laleeyahay iskoollo iyo wax la geegeeyey inay niman deeyar isku dhiibeen in maaragtay gacan ay ku jiraan oo la hayo in aanay kolley dhib qabin laakiin hase yeeshee xaaladoodu ay tahay dal shisheeye dareen ku joog ama beer qurux badan ama magaalo qurux badan bay isku soo sawirayaan daaraddaa dheer oo ajnabi dhistay waxaasna looma baahna xaqiiqatan adiga mar haddaa islaantay waxa xaqiiqda inaad ka hadashaa wanaagsan waxa weeye anigu waxaan dhayn lahaa een, dhallinyaroy ciiddiina aamina ciiddiina aamina ilaahayna aamina diintiinana aamina waxa weye waalidkiina inkaar ha ka gelinina tariibta ha layska daayo tariibta ha layska daayo inkastoo weli qaar safar ay jiraaniin kolley hadeer karkii een, waa iga kala dhacay xoogaa yare waxaa moodaa inay maskaxdaydu inkastoo weli ay ku jiro oo maaragtay rafaadkii iyo welwelkii iyo walbahaarkii iga soo maray aan la daadaamay oo maaragtay tin tin ciro ah ma aan lahayn maalintii tariibtii igu bilaabatay tin ciro ah ma aan lahayn haddana maanta madaxaygii waa caddaaday qa- xaqiiqatan waana ka fe- fekerkaa tariibta wax kalena kama aan fekerayn waxa aan ka fekeraya hantidaa badan oo ay ku gelayaan in yurub meesha aan ka keenaya iyo iyo maaragtay iyaga amnigooda iyo wax ay loo kulmi doonaaneen ama waxa ay maaragtay dee macnaha ilay wax kastaa kugu dhici kara ma ogtaha marka caynkaasaan ka welwalayay hawshaasaan iga soo maray waxaase iigu darnayd maalinta aan shan iyo toban beri isagoo doontii yidhi waa fuulaya shan iyo toban beri aan ka warwaayey oo nibasho iyo nolol waxaa dhacday inaan aniga oo isla hadlaayo ka baxay dowladda hoose waa boosaaso xafiiskaasaan ka baxay inaan maradiisi maradii jalbaabkii iska tuuray aan isogeyn oo meel aan ilaan goortan gurigii tegay baa lii oo waa see tahay maraba ma qawan tahayba markaasaan is isfiiriyey mise maradaydii waxa weeye waa balaalan tahayba marka waxaan ku filayay tolow ma dhintay ma doontii baa la degtay ma meel baa loo kala xaajo oo lagu riday ilaa dhimaan dal uuyan lahayn tegay waa dhib badan yahay moogta marka aad iyo aad bay noo saamaysay haddii aanu hantida iyadii ku bixinay haddii ay dhoofeen waxba wadan iyagoo hadda sharcigii yaal helay bayan haddana waxba ku hayn oo meesha waxba oolayn yuusuf maxamuud v o a boosaaso
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a magaalada booramana waxaa wax ka bartay arday tiro badan oo ka kala yimid dhulalka soomaalidu ay degto oo dhan dhallinyaradaasi waxaa saameyn xooga ku yeeshay qaar ka mid a asxaabtooda oo tahriibtay oo qaar badanay dhinteen kuwa- kuwana weli ku xaniban yihiin waddamo shisheeye wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda camuud ee asxaabtoodu tahriibeen kula kulmay magaalada boorame
waxaa jira dhallinyar fara badan oo waddanka gudihiisa wax ku barata dhallinyartaas oo da'doodu ka yar tahay shan iyo labaatan jir inta badanna wax ka barta jaamacadaha waddanka gudihiisa waxaa jira dhallinyaro qayrkood ah oo tahriibay wakhtigii ay dhiganayeen dugsiyada sare ilaa wakhtigan ay dhiganayaan jaamacadaha una tahriibay yurub iyo waddamada dibadda haddaba dhallinyarta ka hadhay ee waddanka gudihiisa wax ku barata ayaan ka waraysanaa bal hadda aragtidooda halkan waxaa ku sugan afar dhallinyara oo wax ka barta jaamacadda camuud een ugu horreyn adoo magacaaga ku bilaabi doona iyo meeshaad ka timid bal aragti ahaan intaad aragtay dhallinyar wax kula baranaysay wax soo wada barateen ama dugsigiisa ha ahaado ama jaamacadaha lafteedaba ha ahaada oo tahriibay iyo fikirka aad ka qabto magacaygu waa maxamuud faarax jaamac waxaan ka yimid magaalada garoowe waraan kusoo dhowaada barnaamijka magacayga kadib een, aragtida aan ka qabo dhallinyarada tahriibta iyo ara- iyo iyo intaan arkay dabcan tiro ma leh kuwii aanu secondaries la soo dhigan inay hadday ahaayeen magaaladan boorame aan dhallinyaradii aanu isla nimi oonu jaamacadaha isla bilownay hadday ahaan lahaayeen oo laga yaabo qaybtoodba inay ku jireen een, duqayntii ugu dambaysay ee een, yaman ka dhacday oo aan garanayay kuwo badan ay mareen dhinacan liibiya oo yurub xaggaa ka gelayeen iyaguna dabcan markaad eegtid dee tahriibtu waxaad mooddaa inaanay ahayn fal qurux badan iyo mustaqbal wanaagsan mid kuu jihaynay aragtiyo khaldanna aad moodid in dhallinyarada laga siinayo markaan eego dee raggaa saaxiibada ahaa- saaxiibada ahaa iyo mustaqbalkooda iyo hawshoodan dabcan markaad la sheekaysid ama social mediaha kala hadashid ama aad caadi u wacdid oo kale waxay kuu sheegayaan caqabadaha haysta nololeed oo aan marnaba ku farxad gelinayn marka waxaad moodaa kolley waxay joogaan dee meelaan lagana soo noqon karayn adag tahay inkastoo aan aad ugu faraxsanayn inaannu isugalaas ahaan jirnay foonfoorkayga aanu secondaryga ka wada baxnay oo yurub tegey oo dabcan soo noqday laakiin iminka oo barnaamijyo ka sameeyey ee, waayihii uu soo qaatay oo kale marka markaad eegtid dhallinyaradaas dee kolley mustaqbalkooda waxaan u malaynayaa inaanu qurux badnayn si iyagu kuu sheegayaan ugu horeyn magacaygu waa cabdirasaaq maxamuud maxamed waxaa ku magac dheera cusub leh Een, waxaan ka yimid magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug Een, waxaad aragtaa jaamacadda camuud ee kuliyadda waxbarashada iyo tababarka macallimiinta Een, ugu horeyn waa ku salaamayaa ee, wariye een, haashim ee, sheekh cumar good iyo barnaamijka v o eda ee dhallinyarta maanta Een, haddaan u soo gudbay su-aashaadii ahayd een, farqiga u dhexeeya dhallinyarta ee taariibtay iyo kuwa waxbarta ee dalka jooga waxaa aaminsanahay een, sida walaalkayba sheegay dhallinyarta ee tahriibtay waxa weeyaanin een, dhallinyar badan baan u garanayaa ee sekandariga ilaa jaamacaddaba oo hable iyo inama isugu jira Een, xaqiiqdii maanta nolosha ay ku nool yihiinna waxaa aaminsanahay in annagu ka nolol fiican nahay Een, intoodii badbaaday Ee, mostly in badan oo ayaga ka mid a way dhinteen allah u naxariisto magacaygu waxaa la maxamed maxamuud yuusuf Een, waxaan ka yimid magaalada qardho Een, waxaan dhigtaa kuliyadda een, jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda deegaanka haddaan haw horta fakarkeyga ka dhigto haw dhallinyarta tahriibtay iyo dee kuwa maanta jooga farqiga u dhexeeya horta waxa weye musiibo ilaahay waxa inoo soo diray weeye tahriibtii dee dhallinyarteenna waxa ilaa laga soo bilaabo ilaa labadii kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo sideeddii inta u dhexaysay waxaa ku socdaan si xawliyaba u socdaan waxa weye dee aan xaddhaafan la qiyaasi karin waxaa jira waxa weye dee arday aan soo wada bilownay galaaskii dee uuladii aan soo wada bilownay ilaa secondarygii ilaa jaamacaddii u dambeeyan waxa weye dee kuwa aan dee sanadkii saddexaad jaamacadda aan wada dhiganaynay waxaan aaminsan waxa weye dhallinyarada tegaysa dee maanta kolley waxa ku sabab waxa weye dee gaajana maahan oo dee waayo reerkoodana dee way haystaan hanti ku filan waxa weye dee cidna waxuma weydeen dhulkoodana way joogaan xorriyad bay ku noolyiin waxa weye soomaalida wax ku maamadaabaya sacaabada laga dhigaya waxa weye dee qofna maanta ma waayin wuxuu ku noolaan lahaa laakiin dadka waxa ku jira hayey kac kale ku jiro dee wax kale ay doonayaan dee baahi kale oo aan la garan karin bay doonayaan waxaa kaloo jirta iyadana waxa weye dee sabab kaloo aan dee aan isileeyahay waa ugu weyntaa wax ka mid ah horta dee soomaalida markayna waxa weye dadkeena qurbaha jooga markii kow iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey soomaali badan baa qurbaha gashay waxa weye dee berigii hore soomaalidu kow iyo sagaashan wixii ka hore waxa weye soomaali qurbaha lama tegi jirin deedna markii kow iyo sagaashankii la tegay waxaa la tegay wadamo badan oo waxa weye sharcigoodu markaa fudud yahay oo dee qof walba sharci buu soo qaatay qof kasta markuu sharci soo qaata waxa weye wadankii wadda ugu soo noqda waxa weye dee ama xukun dowladad buu qabtay ama xukun hay'adad iyo waxbuu iska qabtay xukunka waxa uu qabtay qofkaas waxay hayay kac marka ku abuurtay dhallinyaradii qof walba wuxuu ku haminayaa hebelba waa kaa soo shaqaystay balanna maanta soo shaqayso caqabadaha ugu badan waxa dadku dhallinyarada la kulmaan wax ka mid ka bilow laba meelood baa waxa inta badan lamara waddada yaman iyo waddadaas etoobiya waddada etoobiya horta waxa weye dee ugu dhib badan tahay qofku markuu etoobiya ka baxo dee markaad waraysato sudan intuu maraya xaalado badan buu la kulmaa waxa weye dee markaad qofka tala war habel iga waran xaaladdaas wuxuu ka waraya silacba ay haysto kaas waxbuu kuu warramaya laakiin qofku markuu tago waddankii uu socday meeshuu doonayay wax ka duwan waxaasuu ku sheegaya isagoo waxa weye doonaya markaa adiga si markaa niyadaada waxa u soo kicin lahaa laakiin guud ahaan waxa qofku dee tan ugu wanaxa qofku inuu waxbarto qofku waxa weye waxbarashada qofka waxbartana waxa weye de waxay wax badan ka bedelaysa markaa maskaxiyan iyo waxa weye de dadnimo ahaan dalkana waxa weye dhibaatada maanta in haysta waxa weye jiilkii dee u dhexeeya markaas soddonka ilaa iyo waxa intii ka hooseysa ilaa shan iyo tobanka inta u dhexeysana waddanka waa ka tegeen soomaalida markii de la qiimayo wax badan laga ogaadana de waxaa la sheegaya iyadana in de soomaalidu dabargoc kusii sugan tahay intaa hadday ka baxda meesha oo waddankana de waxaweye cid kale markaas ay waxaweye de hadhow xukun gacanta u gelayso caqabadahaas waxaweye de kuwo badan ba iska jira laakiin de dhibta jira waxa weeye waddankii de waxaweye dhallinyartii ma haystaan waxa weye wax dee hoggaanka u qabto oo dhallinyarada hoggaan la-aan baa qaybtooda haystaan qaybtoodna waxaa ku jirta waxaweye hayikac kale ku jiro qofkii dareen baa ku jira dareenkiisi ma garan karo marka meeshuu ku cabiri lahaa oo de wuxuu aaminsan yahay dareenkaaga ku cabir wadan markaa waxaweye dibadda ku cabir laakiin waxa weye inu waxaan hadal kusoo koobayaa war dalkaaga waxaweye cidna kuma dhaanto beesacabada laga dhirgaa yacni waddan kale markaa tagtana dhibaatada maalintaad la kulmi doonta intaas kaga baxay salam wa raxmatullahi barakaatu qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barata jaamacadda camuud oo aan ka wareysanaynay dhallinyarada qayrkooda ee bannaanka u tahriibay iyo iyagu si ay u arkaan iyo xaaladooda mustaqbalka waxay rajaynayaan haashim sheekh cumar good v o e boorama
aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaya inaad dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigan ay dhallinyaradu kaga warramayaan daruufaha ay kala kulmeen xaaladda ay dhallinyaradii saaxiibadooda ku sugan yihiin kadib markii ay tahriibeen waxaad maqli doontaan maalinta berri ah haatanna ku soo dhowaada meed ka mid a heesaha aannu idiin hayno waa galeyl iyo cabdiqaadir bagaag galowga iyo haadiy aargooni miraaba gurxan lagama waayo dadkugu gariira cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafe cadaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafe gesiyon biqine galaydo wada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib darsi warkaygu gacantaada uga dhiib gudcurdama habeenimo dhahwo angeedaraadi markan gaaris iriba aadkeedi gees maray
heestaas galaydh iyo cabdiqaadir bagaagta intaas kaga nimaadno haatanna waa dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka sbain garoonka santiago bernabeyo ee magaalada madrid waxaa habeenkii xalay ahaa ku ballamay kooxaha real madrid iyo barcelona oo uu dhex maraya kulanka el kalaasico oo ah kulanka ugu xiisaha badan ee taageerayaasha dunida ee kubadda cagtu ay sannadkiiba dhowraan labadan kooxood ayaa garoonka markiay soo galeen kooxiba ay kooxda kale ka niyad wanaagsanayd real madrid way faraxsanayd maadaama ay guul wadatay oo ciyaaraha semifinalka ee champions league ay usoo gudubtay halka barcelona ciyaaryahanadoodu ay foorareen hase ahaatee ee garoonka u soo galeen in ay muujiyaan in ay ka wanaagsan yihiin ciyaartii yuventus ay ka badisay si kastoo taaba daqiiqadii labaatan iyo sidenaad markay ciyaartu maraysay kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaaray reer baraaziil ee kashamiro ayaa gool u saxiixay ciyaaryahankan oo dabcan ah nin aan looga baran dhalinta goolasha hase ahaatee caan ku ah difaacidda iyo weliba qaadashada calaamooyinka hurdiga ah ayaa goolkaasi farxad badan ka muujiyey sidau u dhaliyey leonel messi mucjisada reer barcelona ee ay ku duusho ayaa daqiiqadii soddoniyo saddexaad gool aad u qurux badan uu dhowr ciyaaryahaan la dhaafay dabamariyey goolhayaha kubadda cagta ee kooxda real madrid daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaadna ciyaaryahan ivan rakatij ayaa gool kale oo qurux badan u saxiixay kooxda barcelona kadib markii kubadda uu bannaanka linaya dishote ka helay uu dabamariyey goolhayaha kubadda cagta ee real madrid oo isagu aad moodaysaba inay adkayd in goola la dabamariyo habeenkii xalay ahayd hase ahaateen kabtanka kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahanka la yidhaahdo sergio ramos oo dabcan ahba ciyaaryahanka ugu khibradda badan marka laga hadlayo ciyaaryahanada halkan ku ciyaaraysa habeenkii xalay ahaa ayaa u dhaqmay sidii ciyaaryahan ciyaarta kubadda cagta ku cusub oo kale waxa uu qalad lama filaana ka galay ciyaaryahan leonel messi taasi oo keentay in calaamadda gaduudan loo taago oo ciyaarta laga saaro sergio ramos hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee real madrid saarista laga saaray sergi ramos uma aanay dhutino daqiiqadii siddeetan shanaad gool ayay la timid oo ciyaaryahan hemes rodriguez ayaa goolaad qurux badan u saxiixay sidaasina ciyaartu laba iyo laba ayay noqotay hase ahaatee ciyaaryahan leonel messi ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta weliba laba daqiiqo oo lagu daray sakanno markii ay ka dhiman yihiin waxa uu dabamariyey goolhayee nafas kubaddaad u qurux badan waxuuna guusha uu kooxda kubadda cagta ee barcelona u soo hooyey ciyaaryahan leonel messi ay ahayd mid kaga farxad badan guuldarrooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka soo gaaray horyaalada qaaradda yurub sidaasina saddex dhibcood waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee barcelona weliba waxa ay haatan isku dhibca noqdeen kooxda real madrid walow ee barcelona kulan dheeri a ciyaartay hase ahaatee ciyaaryahan leonel messi guusha uu ka gaaray kooxda real madrid iyo dhibcaha uu soo hooyey kooxdiisa barcelona si sahlan kuma aanu helin oo dhiig fara badan ayuu u qubay habeenkii xalay ahaa oo sanka iyo afka ayaa xusul lagu jebiyey walow dadka ciyaaraha ka foollaadahina ay leeyihiin caradii u qaaday kooxda real madrid iyo jugtii faraha badnayd ay u geysteen waa sababta keentay inuu kooxda real madrid si gooni ah habeenkii xalay ahaa ula ciyaaro isla markaasina uu kooxdiisa barcelona guusha u soo hooyo haatan haddii aan jaleeco waddanka ingiriiska koobka kubadda cagta ee loo yaqaano f a kaabka ayaa habeenkii xalay halis kaga hor yimid oo kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo manchester city ayaa ciyaar samafeenal ah fooda isku daray ciyaartan oo hal iyo hal ku dhammaatay sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay markii lagu daray soddon daqiiqo oo dheeri ah kooxda arsenaal ayaa goolkii guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan alexis sanches oo ah ninka ay kooxdaasi waayahanba ku duusho taageerayaashii kubadda cagta ee arsenaal ee ku kacsanaa maalmahan macalinka arsenaal arsen wenger ayaa garoonka la arkayay iyadoo farxad iyo damaashaad uga baxaya waxaana toddobiiyo labaatanka bisha may ciyaarta kama dambaysta f a kaabka garoonka wimbeley fooda isku gelin doona kooxaha arsenaal iyo chelsea oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada london ee dalka ingiriiska dhegeystayaal inta ayaan kusoo koobaya xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe oo mascadoo idila sidaayo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga barnaamijka dhallinyarada maanta haatana kusoo dhowaada mid kale oo ka mid a xubintii heesaha waa cabdicasiis iskalaaji iyo raxmed rows
iskalaji iyo raxma roos heestaas ay sida wadajirka ugu luuqaynayeen waxay gebagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo jaamac buulle jaamac anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada idala socodsiinayay tan iyo intayna afarta galabta hawada dib ugu kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh